بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني halkanna waxaanu idiinku soo gudbinaynaa casharkii labaad ee kitaabka abushujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo nuqdada labaad ama arrinta labaad oo ah sunnayaasha waysada iyo ta saddexaad oo ah sida sharcigu uu u jireeyey ama aadaabta ay leedahay istijadu dabcan oo ka horeysa waysada dariskeenu saddexdaa arrimood oo muhiima runtii oo huseynaya dhinaca dahaarada raggaa u baahan dumarkaa u baahan caruurtaa u baahan kaweynka iyo mid waliba addahaara taasaynu caawa wax ka odhan doonaa insha allah iyo sida madhabta shaaficigu waxyaabaha qaarkood ay rajaxeen fasalka u horeeya waxa uu ka hadlayaa fii furuudi alwuduu waysada faralyaalkeeda oo cibaado waliba waxay leedahay waxyaabo farala waxyaabo shuruuda waxyaabo sunnayaala waxaa soo raaca waxyaabo buriya oo jabiya cibaadada wa furuudu lwuduu'i sittatu ashyaa waysada faralyaalkeedu lagama maarmaanay tahay haddaad nin qof weysaysta tahay inaad barato waa sittatun waa lix afarna aayaddaa sheegtay labada kalena waa laga fahmayaa nusuusta lixdaas waxa weeye anniyatu cinda gasli lwajh inuu qofku niyoodo marka uu wejiga maydhayo marka haddee waysada bilaabayso waa inaad niyooto weyso dabcan fanalyaalkiina dee halka horeysaa waa wejiga waa niyada ah wa qaslu lwajhi iyo inuu qofku wejiga maydho waa laba wa qaslu lyadayni ila almirfaqayn waqaslu lyadayni waqaslu lyadayni ila almirfaqayn iyo in la maydho labada gacmood jeeroo laga gaadhayo suxullada waa intii faralka ahayd baa imika la tilmaamay wa masxu bacdi ara's iyo madaxa barhkiioo la masaxo waynuu soo noqon doonaa daliilada waa afar wa qaslu rijlayni ila alkacbayn adimadoo la maydho ilaa halkee ilaa canqawyada ama kuraamaha ama qoobabka midkaa doonaysaba dheh ama cumaacumta hoose waa shan waatartiibu calaa maa dakarnaahu iyo in la isu dabadhigo sida aynu usoo sheegnay waatartiibu isdabadhigid weeye iyo habayn calaa maa dakarnaahu habkaa aynu soo sheegnay la isu dabadhigo waysada markaa inay waajib tahay oo sidan loo gudanayo waxa u daliila qowluhu tacaala aayaddaa suurat lmaa-ida ku sugana ilaahay uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn dadka mu'miniinta ah ou markaa u kacdaan salaada dabcan markuu qofkii u diyaargaroobayun baa looga jeedaaye wejiga maydha labada gacmoodna ilaa suxullada maydha madaxana masaxa labada adinna ilaa kuraamaha maydha waa imisa waa afar afar weeye wejigiiyo gacmihiyo madaxiiyo adimada niyada waxaa u asala iyadana in la niyoonayo dee xadiidkii aynu soo marnay riyaad saalixiinka aynu kusoo marnay inu nidhi ilaa toddobaataneeyo baabbu galaa abwaabta fiqiga xadiidkaasoo ahaa maxay inama alcamaalu binniyaat waxa labaadoo u daliila xadiidkii saxiixa ee nabigu yidhi abda'u bima bada'a allahu bihi markii uu safama iyo marwo dawaafayay ina safaa baa horraysay safaynu ka bilaabaynaa buuli leanna ilaahay baa ka bilaabay marka waysadiina sidaa ilaahay u kala horraysiiyey ayuunbaa loo kala rayaysiinaya waxaa saddexaad oo u daliila sifooyin ama tilmaamo kala duwan bay ku soo aroortay waysada asxaabtu ay warinayaan marnaba iyo mar walba iyadoo sidana oo wejiguna horreeya caguhuna ay u dambaynayeen ayuunbay sheegayeen tartiibka way iska waafaqeen asxaabtu saddexdaa arrimoodba waa u daliil waxaa leeyahay niyada niyadii baynu imika hayni marka niyada labadaa daliil ayaa aynu haysanaa tartiibtii baa timi tartiibtii iyadana waxaa u daliila xadiidkaa uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka bilaabayaa shaygii ilaahay u faray inaan ka bilaabo ama shaygu ilaahay ka bilaabay baan ka bilaabaya waa mid iyo asxaabtoo sidaa ku wariyey marka mid waliba tartiibtii iyo niyadii laba daliil buu leeyahy oo niyaduna dee waxa ay leedahay xadiidkaa saxeexaa bay haysataa iyo cibaado walba iyadoo loo niyooni inaan ansaxaynin tartiibtuna labadaa daliil bay haysataa marka labadaa rukun ayaa ku biiray afartii aayaddu sheegtay labaduna saasee daliilkoodu yahay marka lix arrimood ayaa weysadii noqday arkaan iyo waxyaabo lafdhabar u ah abi hurayra xadiidka warinayaana sidaasuu tilmaamayaa muslim ku sugan waxa uu weysaystay abi hurayre markaasuu wejiga maydhay weji wuu ku xeel dheeraaday gacanta midig buu maydhay ilaa suxullada ayuu cududu geliyey markaasuu tabidix maydhay ilaa cududu geliyey madaxuu masaxay waxa uu dabeedna maydhay adinka midig ilaa dhudhunkuu gaadhsiiyey kolkaasuu kabidix maydho xagga dhudhunku u kaxeeyey kolkaasuu hi haakadaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yatawada sidaasaan ku arkay nebigooo weysaysanaya taa macnaheedu waxa weeyaan weysadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu koobigareeyey ayuu inoo sheegay abi hurayra taasuu inoo soo gudbiyey waaya waysada falalyaalkeedu waa afartaa marka iyo labadaa lagu daray waa imisa lixdaasaynu ku dhaafay waxaa ka mid a xagga madax marka uu sheekhu xusayo waxa uu yidhi cibaarada sidee buu u sheegay wa masxu bacdi ras madaxa barhkii oo la masaxo ayuu yidhi masaladaa culimmadu ay isku khilaafsan yihiin weeyi oo qaarkood ay leeyihiin madaxa dhammaantii ayaa la wada masaxayaa madhabtanina sidan ay tidhi laakiin kolka loo noqdo xagga aayadda aayaddu masixidunbay sheegtay masixidunbay sheegtay marka lasoo ururiyo aqwaasha culimada kala duduwan daliiladana la eegay daliilka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ama riwaayad ka soo aroray waa saddex siyood mar cumaamadda dusheeduu masaxay waa koow marna wuxuu masaxay madaxa foodiisa iyo cumaamadda dusheeda waa laba marna madaxa dhammaantiibuu masaxay laakiin may soo aroorin isaga oo madaxa qayb ka mid ah oo keliya masaxay ee marka ay dhacday inuu madaxa foodiisa masaxay waxay ahayd wuxuu u raaciyey cumaamada dhammaanteeda oo wada masaxay cumaamada dhammaanteeda inuu wada masaxay way soo aroortay waxaa labadaa soo arooray fooda intuu masaxay inuu haddana madaxoo dhan cumaamadii wada masaxay waxa saddexaad oo soo aroortay timaha inuu dhammaantood wada masaxay laakiin in madaxa badki barkii inuu masaxay may soo aroorin sidaa darteed bay leeyihiin sida raajixa waxa weeye madaxa dhammaantiin la wada masaxo asaa raajixa madaahibta kale sida ay xuseen madaxana shaqooyin badan baa laga qabtaa mar waa la maydhaa marna waa la saliideeyaa marna timaha waa la gaabiyaa marna waa la feedhaa marna waa la xiiraa dee intaa miyaa lagu wada caam yeelaa mise waa bar baa laga dhigaa marka la maydhaya waa la wada maydhaa kolka la saliideynaya waa la wada saliideeyaa kolkuu qofku gaabsanaya ama dhukuranayo dee dhanxiirka maynaan sheegine iyo qoladan sheega xiirkaee meelaha ka yimaada waa gaar kuwaasi laakiin qofka caadiga ahi waanu wada gaabsadaa waanu wada dhukurtaa waanu wada dhukurtaa marka maadaam shaqooyinkii madaxa dee wixii qurxinaya ee mar walba lagu dhammaystirayo masixiddan ha lagu dhammaystiro ayay leeyihin fuqahadu qowlka raajixa kaasaynu qaadanayna waad arki doontaa madaahibta qaarkood iyagoo ku daraya waxyaabo kale oo matal arkaanta ku daraya qaarkood dalki jajabin inaan dee gacantii qoyn kaliya aanay ku filayna in la jajabiya ay arkaanta ka mid qaar kale waxaad arki doontaa iyagoo arkaanta ku daraya almuwaalaa xidhiidh inuu waajib yahay in la isku xidhiidhiyaa in la isku xidhiidhiyaa laakiin sunnay ka dhigayaan qolyaha madhabi hadday waxyaabaha qaarkood waajib ka dhigta kuwa kalena kama tagaana sunnahay ku daraan waaya intaasaynu baraarujinay oo masale khilaafiya ah waynu ka gudubnaa waxaa aynu gudubnay wa sunanuhu casharatu ashyaa waysada sunnayaasheedu waa toban shay toban shay waa tobankii aad dareemaysa ee aada lahayd waysadii sowtan kala dhimanee badh laga tegay len waad arkayso faraxalkii iyo sandaarsigii iyo waxyaabahaasa ka maqnaaya altasmiya qofka oo bismi illaahi araxmaani raxiim ku bilaaba bismillah ku bilaaba wa qaslu lkafayn iyadoo uu qofkii faraxasho qabla idkhaalihim alinaa intaanu weelka gelinin gacmaha waa hadduu dee darsanayo eh kushubasho iyo darsasho labaduba way suuro galaan moogta marka la weysaysanayo weelaad ka shuban karayso iyo weel aanaad ka shuban karayn baa jira weelka aanaad ka shuban karaynin waa darsasho intaana darsanin waa inaad farxalataa walmadmada luqluqashu walistinshaaq iyo qofki inuu sandaarsado hadduu dee sooman yahayna uu iska ilaaliyo inuu biyaha kor fiifuidha wa masxu jamiici aras iyo madaxa dhammaantii inuu wada masaxo eeg sunayaashii bay ku dareena wa masxu ludunayn labada dhegood inuu masaxo qofku daahirihimaa wa baatinihimaa gudahooda iyo dushoodaba marka dee xaggan saneecadda dhegta sii jeedkeedan qaraadkuna waa daahirkii soo jeedkeedan laablaabanina waa gudihii bimaa-in jadiidin biyo cusub uu ku masaxo taana wax kale ay kaga saarayaan meesha sunnayaashii kuwaasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a wa takhliilu alixyati lkaf garhka badan in faraha la yargeliyaana waa sunni garhka yar isaga waa waajib in dee qofka uu timaha gudaha gaadhsiiya laakiin garhka badan inuu biyaha qofka faraha geliyo gaadhsiiyo jidhka ayaa iyaduna sunno ah takhliilku waa iyadoo la dhex geliyo allixyat lkaf garhka badan wa takhliilu asaabici alyadayni waarijlayni faraha adimada iyo faraha gacmaha oo takhliil lagu sameeya takhliilku waa isdhexgelin faraha gacmaha in la isdhexgeliyo faraha adimadana la dhexgeliyo faraha marka la maydhayo dabcan si loo nadiifiyo waxaa ku dhex jira wa taqdiimu lyumna cala lyusra taqdiim alyumna midigta in la horumariyo cala lyusraa ta bidixda laga horumariyo haddaad labada gacmood maydhayso iyo haddaad labada adin maydhayso waa isku xubin keliya iyagu kala horumarinteeduna waa sunni ee waajib maaha maadaama isku xubin keliya yihiin marka inaad midigta hor maydho markaa gacmahii adimada maydhayso wadahaaratu alaaan alaaan iyo saddex saddexoo xubnaha laga maydho la maydho kow waa la maydhi karaa laba waa la maydhi karaa saddexna waa la maydhi karaa kowdu waa waajib labadiiyo saddexduna waa sunni marka in saddex laga dhigo la gaadhsiiyo sunnayaasha waxaa ka mid a waalmuwaalaatu in la xidhiidhiyo oo waysadu aanay kaa engegin waa sunni uun sida ay markaa madhabtani u fahmeen waa caynka ah oo dee haddaad iminka halkan wejiga iyo gacmaha ku maydhato dabeedna aad iska lugayso oo goorta dambe salaada aad gelaysa adimaduun aad maydho laa maanic wax dhibi ma jira bay ku leeyihin waxa waa qowlkan marka la raaco muwaalaadku waa sunni uun laakiin dee in laysku xidhiyo inta qaarkii sare ku qoyan yihiin qaarka hoosena aad raaciso ayaa wanaagsan waa tobankaa shay sunnayaashu atasmiya bal hadda xagga daliilkooda haddaynu marka usoo noqonno tasmiyada iyo in bismi illah la idhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu dee waysada udhigaya waxau ihi tawada-uu bismi illaah a biyuu u sameeyey biyuu u diyaariyey markaasuu ihi bisinka ku bilaabo weysaysta waa daliilka tilmaamaya sunanimada inuu bisinku sunno yahay dee luqluqashada iyo sandaarsiga iyo faraxalkana waxaa tilmaamaya xadiidkaa dheer ee bukhaari iyo muslim ku sugan cabdillaahi ibnu zayd uu warinayo waysadii nebigaa la wariy ayaa la weydiiyey xeedhuu idhi ha la keeno xeedhadii haddii loo keenayna dee sidaa waysadu imika ay u taallo ayaa uu weysaystay isagoo faraxashay luqluqday sandaarsaday intaba qadiyadan la xidhiidha ee ah in marka uu qofku madaxa masaxo kadib dhagaha uu masaxo inuu dhagaha masaxo biyo cusubna uu ku masaxo iyaduna waa masale khilaafiya oo dee nusuusta ayaa maaragtay qaarba si sheegeen waxayse u badan yihiin nusuus badan oo saxeexaay intuu nebigu madaxa aqbala wa adbara sii jeed buu u masaxay markaasuu haddana soo jeed u masaxay macnaa saasuu usii mariyey madax intuu xagga hore kaga bilaabay dib buu soo celiyey dabeedna dhagaha ayuu masaxay isagoo aan biyo cusub soo qaadan taasi way jirtaa riwaayo kale uu sheekhu sheegayaa oo shaarixa saaad ka arkayso xaakim uu warinayo alxaafidu dahabi uu tilmaamay inay saxeix tahay oo ah famasaxa udunayhi bimaain kayri aladii masaxa bihi ras wuxuu biy gacmaha usoo qaaday biyo kale oo cusub oo aan kuwii uu madaxa ku masaxay ahayn labada madhabba way jiraan riwaayaadka ay daliishanayaanna waa kuwa aliyaa qaarkoodna waxay dhahan riwaayadaasaanu qaadanay xooga badan qaarna waxay leeyihiin dee in biyo cusub loo soo qaadayo riwaayadaha xaakime saxiixa dahabi ku sheegay ayaa u daliila marka bimaain jadiidin tani biyo cusubtani wuxuu iskaga saarayaa madhabta kale ee sheegaysa in baaqigii madaxa ka kasoo hadhay lagu masixi karo wa takhliilu lixyat lkat garhku hadduu yar yahay iyo hadduu badan yahay dee wuu kala dhib yar yahay biyaha gaadhsiintiisu haddii uu yar yahay waa la gaadhsiin karaa dhib kuma jiro laakiin haddii uu garhku badan yahay hawl baa ku jirta in gudaha loo dhaadhiciyo biyaha sidaa daraaddeed ayay sunno tahay in gudaha loo dhaadhiciyo anas ibnu maalik markii uu weysaystay waxa uu saa ugu dhex gelgelinaya faraha garhka dabeedna waxa uu idhi isagoo nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam xalay nabigaaba garhka ayaa ficilka lahaaye haakadaa amaranii rabbi caza wajal ilaahaygu waxauu faray buuhi garhka inaan saa biyaha ugeliyo jidhka gaadhsiiyo marka mid waliba dee daliilkaa ayuu leeyahay sharaxa aad ka akrii karayso oo qaarna asxaabtu intay weysaysteen ay muujiyeen qaarkoodna dee rasuulkaba laga arkay sala allahu calayhi wasalam oo riwaayadii nebiga si toosa looga warinayay qaarna asxaabtu intay ficilnimo ku muujiyeen ay yidhaahdeen sidaasaa nebiga ku arkay isagoo weysaysanaya marka wa taqdiimu lyumna cala alyusra midigtoo bidixda laga horraysiiye xagga gacmaha iyo xagga cagaha marka la maydhayo waa arrin iyaduna sunno ah oo dee xubin ahaan bay isku xisaabsan yihiin sidan ayaduba ay u sheegtay fakhsiluu wujuuhakum waaydiyakum wa aydiyakum mar kuna la isku qabtay iyo wa arjulakum mar keliya la isku magacaabay marka xubin keliya isku xisaabsan yihin marka iyaga gudahooda hadduu qofku bidixda horaysiiyo midigta dambaysiiyo waysadii way ansaxaysa ee ma buraysa weeye marka leanna xubin quray isku ahaayeen laakiin dee sida fiicane ee sunnahay waa sidaas weeye saas weeye wadahaaratu alaaan alaaan saddex saddex in xubnaha la maydho waajibku waa hal mar wayse reerhawd ba u yaqaanaan soomaalidu qofka biyuhu ay ku yar yihiin inuu ama waaxida waaxidaysi baa idhaa inuu marmar qofku maydho way isku dhacaysa bukhaari markaad u fiirsata riwaayaadkiisa kala duwanna way dhacday mararka qaarkood inuu nebigu isku dhex daray calayhi salaatu wasalaam oo xubnaha qaarkoodna uu labalaba maydhay xubnaha qaarkoodna saddex saddex u maydhay marka waad heli kartaa ama waa wax dhici karaa inuu qofku xubnaha qaarkoodna saddex saddex maydho qaarkoodna laba maydho qaarkoodna mid maydho wax jiri kara wey laakiin sida wanaagsani waa sidaas weeye sunnayaashii dee waxaa ka mid a marka dele kitaabku kitaab mudawala maaha uu soo yar kooban yahay in had iyo jeer kolka uu qofku weysaysanayo uu adkaartii akriyo adkaartii u akriyo dikrigii macnaha sunnaha ahaa markuu waysada dhammeeyo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin riwaayanka qaarkood intaasay ku joojinayaan subxaanaka allahuma wabixamdik waashhadu an laa ilaaha ilaa ant waastakfiruka waatuubu ilayk dikrigaasibaa sunno ah siiba qeybta hore oo la isku waafaqsan yahi waxaa kaloo sunno ah marka uu qofku waysada dhammeeyo inuu laba ragcadood iska tukado oo ragcatayilwuduu labada ragcadooda waysada ah qofka labada ragcadood tukada markuu weysaysta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam jannadaa u waajibtay waa xadiidkii saxiixa ah xadiid kaloo saxiixa waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu su-aal weydiiyey bilaal waar bilaal xalayto jaanqaadkaaga iyo sanqadhaadaan ka hor maqlayay hortayda ayaan ka maqlayay maraan jannada galae maxaad samaysaa buu dha arrinkaagu halkan ku gaadhay ilaa nebi ka horrayn baabaad gaadhay wallaahi camal kale ma ogie mar kastoo weysaysto wuxuuna raaciyaa buui laba ragcadood oo sunno ah marka taasina waa wanaagsanta oo waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sunnaha ee fiicane qofku marka uu weysaysta uu samaynaya in laba ragcadood iska tukado ragcatayilwuduu waxyaabaha sunnaha bay ka mid tahay qofku baddaba ha ku weysaysanayay inuu biyaha marxiyo oo islaamku dhan adabtu ilaaliya tahaaradu ilaaliya akhlaaqdu ilaaliya dhaqaaluhu ilaaliya dhaqaaluhu wax weyn wey waa nicmo ilaahay aduumaha addoommaha uu siiyeyoo in ay ku xadgudbaan aan la ogolayn marka qasabad kasta hayso bad kasta hayso webi kasta ku weysayso biyuhu in aada loo tashiilo wey oo baabadda qofku intuu furu hub ka siiyo dabeedna cagta uunu u dhigayo saa gacmaha iyo cagta iyo ugu yar dhigaya dabeedna u iska dhaafayo maya biyaha waa in la tashiilo waxay ka mid tahay sunnayaasha dhinacaas si baynu sii raacin lahay waxaa kaloo qofkii dee ay tahay inuu ogaado haddii uu weyse qabo inuu jadiidsan karo masalan waad weysaysatay markaasaad salaad ku tukatay adigoo iska weyse qaba ta kale markay soo gasho waad ku tukan kartaa laakiin waxa wanaagsan dee duruuftu ku saamaxayso an tujadida alwuduu inaad weysada cusboonaysiiso salaad walba isaga weysaysato yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum salaad kasta markaa u kacdaan maxaa laga fahmaya weysaysta inaad salaad walba weysaysataa waa iska sunni laakiin faral ma aha aimada qaarkood baa ku tegay salaad walba in loo weysaystaa inay faralta laakiin qowlkoodu waa raaj waa waa marjuux macnaha waa qowl laga awood badan yahay leannahu daliilo kalea sheegaya inuu nebigu dhowr salaadood ku wada tukaday maxay wayse keliya taasina waa mid u baahan runtii inuu dee qofku ogaado waxaa kaloo sunnayaasha ka mid a ama wanaagsan qofku inuu iska weyse qababa oo markaad subaxdii gurigaaga ka baxaysa inaad iska weysaysato dabeetana aad iska tukata ragcatay ilwuduu salaatu waxaan leeyahay ragcatay duhaa laba ragcadooda weysada iyo salaatu duxaa haddii xataa adigoo weysaystay aada labadii ragcadood salaatu duxada tukato markaad gurigaaga ka soo baxayso qoraxda subaxdii ay soo baxdo way ku noqonayaan labadii ragcadooda weysadana yatadaakhalaan way isdhexgelayaan yacni waxay ka dhigan tahay adigoo labadii ragcadood weysadana tukaday salaatu duxadiina tukaday dabeetana ama shaqo tag ama hawsha meesha doonaysa iska mar markaad salaadaha tukato kolkay kaa jabto weysaduba iska cusboonaysiiso sidaasaa u wanaagsan qofka iyo dhowrsoonaantiisa iyo habeenkii markuu sii seexanayo waxay tahay qofku inuu ogaado mar kasta oo uu weysaystaba in rifan iyo lisan uu ku dhacayo baashii la odhan jiray dembiga waxaynu laba il darayna ina cusleeye dembiga uu daabanaya rasuulku sala allahu calay wasalam bushaaradaas u bixinayo waxa uu lahaa mid mid idinka idinka midii webi hormaraya hadduu maalintii habeenkiiba shan jeer ku weysaysto ayabqaa min daranihi shay wasakdiisii miyay wax ku harayaan jidhkiisa maya wey waxba ku hari maayaan sidaasoo kale uu ka dhigan yahay qofku marka uu weysaysto xubintii aad maydhaba dhididkii ka daatay dembigiina wuu raacay waxalla wixii saqaa'irta iyo gafafkii yaryaraa oo dhan aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha ila lamam dadka mu'miniinta ahay dunuubta waaweyn ka dheeraadaan kuwa yaryarna weysadiiyabaaba laga dhaafayaaba salaada dabeetna wuuba iska soofaysan o iska safaysan qofkani marka taasina waa bushaaro kale waaya waynu kasii gudubnay waysada sunnayaasheedii iyo iyo faralkeedii oy tahay qofku inuu ogaado waxyaabaha burinayaana way noo soo socdaa oo dee shay haddii la dhiso oo la qurxiyo ilaan dhismuhuna waa arkaanti oo kaabadahan oo kale u ka dhigan yahay qurxintuna waa dee rinjiga iyo istambarka iyo waxyaabaha la marinayo ee lagu samaynayo dhismihii wey oo sunnayaashii bay ka dhigan wixii hadminayay ee duminaya de waa in laga ilaaliyo wixii aad dhistay ilan joogi maayo haddii intood dhisto aad qurxiso wixii duminaya uu ku daba taagan yahay ma wanaagsana sii jiri maayo wax hadbinays marka mubtilaatul wuduu waysada waxyaabaha burinaya inaad ogaataa waa muhiim waanay soo socdaan haddaba waysada waxyaabaha buriya ayaa waxa ku xidhan qofka waxa ka soo baxay iyo istijada iyo caabsa ayaa ku xidhan markaasuu dabeetana sheekhu istijadiibuu ka hadlay sideedabana dee kolka axkaamta la maraya iyo fiqiga xishood ma jiro ruux dumara afeef dhiganaysa waxay lahayd ina allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodee gabadha madii maaragtay ay isku junubto ama biyo ka yimaadaan ma lagu leeyahay maydhi nebigu wuu soo gaabiye oo wuxuu ihi haa markay biyo aragto marka cumuuman wuxuuna laga raacayaa uun xaqa caddayntiisa iyo qofku wixii laabtiisa ku wareegi lahaa inuu ka bogsado ilaan jahliguna waa madow iyo cidhiidhi cilmiguna waa iftiin marka iftiinka xoogaa kulaylibaha kaa hele waa la iska xijistaa oo dee maaragtay wax la xamilaya wey loo baahan yahay caaishana radia allahu canha waxa ay lahayd waxa wanaagsan dumarka ansaarta ee reer madiina xishoodku kaman manciyo xaqa inay bartaan bay lahayd waayo wax adag su-aalo adag bay nabiga weydiinayeen calayhi salaatu wasalaam kuwa aynu soo sheegnay ay ka mid ahaayeen faslun walistinjaau waajibun min albawli waalgaa'id inuu qofki ka istijoodo saxaradii iyo kaadidii waa waajib sunne ma aha waa waajib wey walistinjaau inuu qofki iska nadiifiyo min albawli waalgaa'id bawlku waa kaadidii gaa'idkuna waa saxaradii waajib waa farad saasaa shareecadeenu ay u qayaxday ama mawqifkeedu waa kaa gaaladu laakiin nidaamkooda markaad eegto waa khiyaari waa qofkii doonaana wuu iska dayn karaa kii doonaana wuu iska nadiifin karaa waa xorriyadaha shakhsigay ka mid tahy hadduu isqurminayo iyo hadduu ismaydhayo iyo iyo hadduu iscadarinayo intaa waxau lahaa qoryaha reer boqorka ingiriiska mid ka mid ah wafti afrikada ku timid oo waanu israacnayoo dabeeta saanu gaadhiga wada fuushanay meelo qaxuntiya baanu wada kormeeraynayo ayuunbaa gabadhii dhammayduun halkan unbay u yaro baydho dabeedna adimbadunbay yaro kala kaxaysay way iska kaadiday dabeedna gaadhigunbay fuushay marka waxa weeye qofka muslimka ahi waa waa dheeraad uu leeyahay wey dheeraad uu leeyahay laakiin saddex siyood oo loo istijoon karo ayaa uu sheegay sheekh oo aan odhan kara malaha mid soomaalidu uma haystaan inay istijo tahay de waxa weeye in lagu istijoodo kolka hore shay engegan waxyaabaha clinikiska ama wax qalalan un waraaqihii iyo qori iyo dhagax iyo wara- waxyaabaha la ismariya jilicda saniya inuu qofku marka hore isku nadiifiyo biyana raaciyo taasi waa mid iyo midda labaad oo ah waa sida meelaha reer magaalku u badan yihiin biyo qura inay isticmaalo qofku iyo ta saddexaad oo ah ta reer miyigu ay u badan yihiin ah qofku wax engegan uun inuu isku nadiifiyo saddexduba waa istijaway hadduu qofku meeshii ka dhameeyo wasakhdii waa istijawn saddexduba laakiin taa dambe qofku aanu biyo isticmaalayn dadku miyay u yaqaanaan istijo uma yaqaanaan isagoo qofkii halkaa ka yimid oo isnadiifiyey oo waraaqa si fiican u isticmaalo saxaladii kaadiiba dhameeyo o nadiifiyey ayaa markay salaad noqoto wuxuu leeyahay waanan istijo qabini salaadaasi hay dhaafto ama waan qallayn doonaa waanan istijo qabin markaa runtii taasina way ku jirtaa intaasu tilmaamay wax sida u wanaagsan iyo sida ku xigta iyo sidaa u dambaysa intu saddexda siyoodbana waa loo istijoon karaa walafdalu sida wanaagsani buu ku yidhi an yastanjiya bilaxjaar inuu dhagaxaan ku istijoodo weeyaan uma yutbicahaa bilmaa biyana uu ka dabageeyo dee wan marba meeshii dee sheekhu markuu qorayay halkaa alaan biyaha ahee dee dhagaxba haddii loo dhaweeyo awdmaya ayaa laga yaabaa inaan lahaynin laakiin wax engegan unbaa looga jeeda dhagaxaanta wax engegan unbaa looga jeeda ka baadiye joogaa dhagax iyo qori wax engegan buu isticmaalay ka magaalada joogana dee bahalahan duubane ee suuligaba ku maydhmaya loogu talagalay ama dee wixii engegan ee aan waxyaaba dhibaato kala geysanayn ayuu isticmaalay marka inuu axjaar waxaa looga jeedaa inuu dhagaxaan wax wax engegan inuu ku isticmaalo oo sakda marka hore ku suuliyo dabeetana biyo u raaciyo uma yutbicha bilmaa labadaba inuu isku daro weeye macnaha a waxa atarkaa sanadkiisu inuu qawiyo in kale ma hubee waxaa jirtay markii ay soo degtay aayadda uu ihi la ilaahay uu ihi waa suuratu tawba masjidu taqwa baa ilaahay uu ka warramayay kolkaasaa dabeedna ilaahay uu lamasjidun usisa cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih masjid maalintii u horreeyay baa la kacabsi lagu asaasay ayaa ku habboon inaad ku cibaadaysato oo aad dhexdiisa istaagto dabeedna ilaahay waa sii xuseexa fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa ku sugan masaajidka rag jecel dahaarada rag jecel dahaarada ansaara ilaahay idin ammaanye maxaa laydinku ammaanay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi dee yuhuuddun baanu aragnay nimanka ahlu kitaabkaaba waxaanu aragnay iyagoo isticmaalaya shay engegan oo dabeetana raacinaya biyaha labadaa isku daraya annana sidii un baanu yeellayoo dee taasaanu dee waxaanu samaynaa waa intaa wada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu idinku ammaanay taasi waa ta u horaysa wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yaktasira cala almaa biyo qura inuu qofku isticmaalo macnaa biyaha uu isticmaalayaa jeeruu maleeyo meeshu in ay nadiif noqoto biyaha uu wadaya jeeruu maleeyo inay meeshu nadiif noqoto qof weyn dee sidii waayeelba wax loogu sheegaaye ilaahay arkaa weyn iyadoo meesha uu ka baxayana waswaasku dadka qaarkood baa waswaas ku dhaca dabeedna biyaha iyo waxoo dhan dadka ka dhammeeya markaa waxaa loo baahan yahay qofku si caadiyahuun inuu xaaladiisa ka dhigo aw amase calaa halaathati axjaarin saddex dhagax buu ku istijoon yunqii uu ku nadiifinayo bihinna iyaga almaxalla meesha wuxuu heli karaa inuu saddex dhagax isticmaalo oo uu ku nadiifiyo halka saxarada iyo kaadida ay ka soo baxayaan taana uu heli karaa qofku yaa waa mid iyaduna suuragala kolkii hore biyo iyo wax engegan bay ahayd markii labaadna biyo quray ahayd markan labaad saddexaadna waa shay engegan axjaar markuu kuleeyahy dhagaxaan dhagaxu shardi maaha laakiin waa wax engegan oo meesha nadiifiya un taasina waa mid suuragalo waa dariiqo saddexaad saddex buu sheegay sow maaha saddexdu daruuri maahee waa inta uu qofku u malaynayo un meesha inuu nadiifiyey shardiga u yaallaa waxa wey yunqii yunqii wuu ku nadiifinayaa wey bihina almaxal meeshu ku nadiifinayaa oo ilaa intay meeshu nadiif ka noqonayso waa inuu agabkan isticmaalaa agabkan uu wado waa inuu isticmaalaa intaasu shan lix toddoba sagaal midkay doonaysa ahaato isagaa yaqaan qof saddexdaas iyoodba waa istijo waa noqon karaan sidaa ay u kala horeeyaan baanay u kala fadli badan yihin oo labada la isku daro biyaha iyo shayga engegan marka shayga engegnaa faqaba isagoo qofkii isticmaalay oo wax ku daatay oo ku dulduulayna aanu jirin markay salaadu soo gasho intuu weysaysto wuu iska tukan karaa wax dhibi ma jiro waxyaabaha uu dee ku istijoonayo ku weysaysanayaana dee waxaan leeyahay ku istijoonayaa cafwan waxyaabuu ku istijoonayaana waxay leeyihiin dee iyay qudhigoodu shuruudahooda wuxuu waa inaan dhib ka imanayn oo aanu dee xubnahan la nadiifinayo caafimaad ahaan aan waxyeello u geysanayn quraarad saraysoo kale waxaa kaloo shardiya inaanu waxaanu ku istijoonayaa dee nijaas ahayn ila nin wax nijaasi wax nijaas ma kaxayn karee laftii iyo digadii iyo waxyaabahana lama ogola laftii iyo dimihi digadii iyana lama ogola oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu diiday oo digaduna waa raashinka xoolaha jinka lafuhuna waa raashinka jinka waynu soo marnaan filayaa taa waay waxyaabaha kaleanu ku istijoonaynin qofku waxaa ka mid a dee wixii uu ku qoran yahay qur-aan iyo xadiid iyo wax mucadama oo la weynaynayo waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub calaamooyinka diinta ilaahay leeda waa weyn in lagu xataa luqa alcarabiya ayaa culimmadu ay raaciyaan oo ma wanaagsana iyadana in waraaqaha ay ku qoran yihiin lagu istijoodo waxyaabaha habboon bay ka mid tahay qofku islaamku aad buu nadaafada u ilaaliyaa inuu qofku waxa waajiba bidixdana inuu isticmaalo midigtana uu ka ilaaliyo bidixda wixii hoos hoosa ayaa loo daayay midigtana waxaa loo daaya wixii la sharfayo cunada salaanta tasbiixda kuelahaasaa loo daayay haddii dee gacantuba ay go-antay waa arrin gaara taas waa duruuf duruuf baa keentay wey waxaa kaloo sunnaa qofku marka uu gacanta ku istijoodo bidix inuu nadiifiyo meeshii istaralgareeyo macnaha gacantii inuu saabuun ku maydho ala yaabin oo muxuu kibreybay yidhahan soomaalidu kani waa fatoosh fatoosh ma waa arrin caafimaad wey oo nabigana calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortayba laabuun mu isticmaal intuu istijooday buu ciidda dee dabcan ciiddu markay baadiya joogto waa nadiif shay aada u nadiifa way istarala wax istargarayn karaya waatan layidhiba dee aygii halagu maydho wixii uu galay marka gacantuu geliyay ciidda dabeetana biyuhu ku shubay oo ciiddu halkii saabuunta geliyey marka taasina waa waxyaabaha fiican bay ka mid siiba waktigeennan jaraasiimta iyo waxyaabaha wareega ee qofka ku wareegaya ay bateen waaya fa idaa araada buu ku yihi haddaba sheekhu marka uu doono qofku aliqtisaara inuu ku gaabsado calaa axadihimaa labada midkood labadee biyaha iyo iyo waxaa engegan midkood hadduu doono inuu ku gaabsado falmaau afdalu biyaha wanaagsan inuu ku gaabsado hadduu midun ku gaabsanayo mid wuu ku gaabsan karaa laakiin biyaha fiican buu bukhaari iyo muslimba waxay anas ibnu maalik ka warinayaan nebigu waxa uu geli jiray suuliga aniga iyo inan yarina waxaanu u qaadi jirnay idaawada iyo canasada idaawadu waa weysada canasaduna waa usha uu iska hor murjinka uu iska hortaagi doono marka uu weysays markuu tukanayo biyuhu ku istijoon jiray buu leeyahay xadiidkaa saxiixaah iyadoon laba raacininba wax adaba uu raacin jiray riwaayo kaloo bukhaari ku suganina waxa ay tilmaamaysaa ibnu mascuud uu warinayo nebiga waxa uu ka soo baxay suuliga a wuxuu tegay baan leeyahy meeshii uu ku istijoon laha markaasuu ifaray inaan u keeno saddex dhagax dabcan baadiyaa la joogaa dhagax baa lagu istijoonaya xadiid kale wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam oo caaisha warinaysa abi daawuud ku sugan idaa axada axad idaa dahaba axadukum ila algaa'id falyadhab macahu bihalaathati axjaar yastatiibu bihin fa inaha tujzi'u canh midkiin marka uu suuliga tago saddex dhagaxuu ku istijoodo ha qaato way ku filan tahaye waxyaabahaas oo dhamiba way caddaynayaan in ay sidaa istijadu noqon karta saddexdaa qaybood haddaad taa ka aqoon qaadatay waxa aadaabta istijada habka uu qofku u istijoonayo laga soo waran laakiin waxyaabaha habboon ayaa lasii raaciyay marka nusuus uun dee wixiila baynu qaadanayna wayajtanibu qofku wuu ka durkayaa oo wuu iska daynayaa istiqbaala alqiblati inuu qiblada u jahaysto wastidbaaraha iyo inuu dabada u jeediyo fi saxraa'i meesha bannaan taana wuu iska daynaya qofku haddii uu meel bannaan oo dhulkaa ilaahay baadiyaha ah uu fadhiisanayo qiblada wanaagsan ee salaada loo tukado xagga dambe iyo xagga hore midna u jeedin maayo oo xaaladaha aada ugu wanaagsan tahay ayaa ah xaaladaha aada qiblada qaabisho waxaa u daliila xadiid saxiix nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa ataytum algaa'ida فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا waar marka suuliga meesha aa ku gudanaysaan xaajadiina timaadaan qiblada ha u jeedsanina xagga dambena ha u jeedinina laakiin bari iyo galbeed dee midunala jeesta bari iyo galbeed midunula jeesta marka sheekhu waxa uu ku qayday fi saxraa soo maaha marka qayd had iyo jeer la tilmaamo shay gaar ahoo la cayimayo wax gaaraa meesha ka baxaya fi saxraa'i buu kuhi meesha bannaan markiiba maxaa kugu soo degdegaya oo talow kayfa yakuunu almru fi lbinaa arrintu sidee bay noqonaysaa marka uu qofku dee dhismo ku jiro siday noqonaysaa way ka duwan tahay taas oo qofku waanu la qaabili karaa waanu u daba jeedin karaa marka uu qofku suuli dhisan ku jiro waxa u daliilataa xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ku sugan ee sharaxa uu sheekhu kugu sheegay ibnu cumar uu warinayo waxa uu cabdilaahi ibnu cumar yidhi irtaqaytu fawqa dahri beyti xafsata libacdi xaajatii fara'aytu nabiya yaqdii xaajatahu mustadbira alqiblati mustaqbila ashaam waxaan fuulay buu idhi dee waa ciyaal ibnu cumar wakhtiga ah ciyaalkuna had iyo jeer meelay fuulaan lagama karo iyo guryaha dhakadooda anigoo yarun baan gurigii nebiga inantayadu dee dabcan xafsaad daylen walaashii ahayd ayuunbaa fuulay buu idhi oo suuligaan arkay nebigoo ku jiro xagga qibladana dabada xagga dambe u jeediyey shaam oo dabcan waqooyiyana xagga hore u jeediyey marka qowlkii nebiga iyo ficilkii nebigaa iskhilaaf ficilkii waa kan sheegay inuu xagga dambe u jeediyey kacbada qowlkiina waa kan sheegay ee yidhi labada midna hawla jeesanina sawmaa maxaa la yeelaya labada daliilba miyaynu tuurnaa mise midkood baynu qaadanaa mise waynu isugaynaa saddexda caqli ahaan iyamada odhan lahay hadda isugeynta wey labadii daliil in la wada tuuro iyo in mid laga tago mid uun la qaato iyo in lagu wada camal falo haddii la kari karo waxa saxa oo culamaa lusuul oo culamaa lmustalax oo culamaa lxadiid ay qaateen in lagu wada camal falo haddii la kari karayo oo isqabanaya marka dabeetana rag baa u fikiray diintee waa loo fikira waxa labadabaa lagu wada camal fali karaa kan sheegaya ha u jeedsanina ha u daba jeedinina waxa weeye qofku markuu dee xorriyad leeyahay bar banaanu iska joogo keligaa uu joogo kan la dhismaha ka hadlayaana kan sheegaya inuu xagga dame ujeedin oo marka dhismaha aan idhaahno oo dee dhismuhu adigu ma xukuntide isagaa ku xukuma oo haddii suuli si loo sameeyo qiblada loo jeediyo dee miyaad isbaroorin karaysa hadaad ismarooriso dee hawlbaa soo kordhaysa gidaarkaa jilibada la heliyo isdijoon kari mayso dhib baa imanaya ma xukuntida isagaa ku xukuma suuligu marka saasaa dhib yar saasaa lagu wada camal falay labadii daliilba oo labada daliil markay iska hor yimaadaan waa lagu wada camal falaa waxaase kollayba habboon haddii dee qofku uu guri dhisanayo muslimka ahi dee qofka balanerka ama injineerka naqshadaynaya wax inuu la socodsiiyo arrintaasoo u idhaahdo waar bal ku dadaal inaad xaggaa shariqu aw qaribuu suuliga bar iyo galbeed u jeedi oo ka daa qiblada ila kolkaa wuu karaa dee qofku inuu xorriyad buu leeyahy dee taa in dee lagula taliyo weeye dadka injineerada hawshoodii weeye waxaa kaloo qofku uu kari karaa hadday suuragal u tahay suuligu haba u jeedo qiblade hadday suuragal u tahay qiblada inuu ka jeedsanayo wax dhibi ku imanayn inuu binaaga laftiisa ka jeedsado marka dhismaha qudheeda wa haddaan dee waxba ka xumaanayn inahaasina waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha markaa masalada yaro iftiiminteeda la xidhiidha wayajtanibu waxa uu ka durkayaa qofku albawla waalghaa'ita bawlka waa kaadii walghaa'id iyo saxaradii fi lmaai alraakid fi lmaai biyo inuu ku kaajo oo uu ku saxaroodo arraakidi fadhiyey taasina ma wanaagsana sida islaamku kuu tilmaamayo eg biyuhu haddii ay balligaa yihiin oo balliga ah qofka muslimka ah waxaa ogaya inay xaaraan tahay oonay bannaanayn inuu qofku ku saxaro iyo kaadi ku sameeyo oo dee nadaafad ahaan iyo caafimaad ahaan intaba way u xuntay kolkuu qofka muslimka ay taa rumaysan yahay dee dhakhtar iyo dowlad hoosetoona iyo wasaarada caafimaad midna ku hawshaan maysa sawmaa laakiin haddii kaleo uu dhibo shaxanayo dee intuu idhaahdo waan dabaalanaya sidaynu gaalada ku aragna ayuu marna ku taleejin doonaa marna dee ku dabaalan doonaa dhan walba wuu ridayaa sidii lo-da markaas meeshu kharibmi laakiin dadku markay diin leeyihiin dadka dhisidooda inoo muhiima markaynu dadka dhisno maamulka iyo maxaanku dhahdaa ciddii waxagaysaaba ku hawshoon mayso ee waa dad laylyan baa la hogaamin karaa dad laakiin buubayoo faraarali way taca badayn marka dadku duunyada inay dhisaan ayuunbay isku dayaan laakiin dadka dhismihiisa aruntii muhiima islaamku dadku dhisaya waaya taasina waa taasoo xadiid saxiixa buu nebigu ku diiday an yubaala fi lmaai araakid in biyaha hee xadiidkaasi waa saxiix wey muslim buu ku suganya jaabir bni cabdilaahi baa waranayay biyaha fadhiya in lagu kaajuu diiday dee saxaraduna ka daranba saxaradaa ka daranba mar hadduu kaadida diiday waa looga qiyaastay saxaradana biyaha soconaya webiga islaba rogaya wuu ka sahlan yahay dabcan iyo badda iyo iyo biyaha xumbaynaya daadka iyo way ka sahlan yihiin iyagu oo wasakhdii dee way dhaaftay meel sheeg wa taxta shajarati geed hoostii in lagu kaajaanaa ama saxadiya kaadi lagu sameeya wasak lagu daadiyaanaa waa xaraamo ma banaana geedkii almusmirati ee midhaha lahayd geedka qalale la jaraya xaabada ah amaan cidhibo hoos tegaynin waa ka sahlan yahay geedka haddii la harhsanayo waxaan leeyahay haddii uu midho leeyo midhaha laga guranayo iyaduna ma banaana wa fi ariiqi wadadiina in saxare iyo kaadi lagu daadiyo iyo wasakh wasakh oo dhan baa maaragtay la mid eh ma banaana iyo wadilli harhkii geedkii midhaha laga guranayay iyo geedkii la harhsanayay iyo shaaricii la marayay intuba ma banaano rasuulku sal allahu calayhi wasalam ummadda isagoo la talinaya wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi ittaquu allacaanayni labada nacdasha keena ka dheeraada haddii ay su-aaleenna waxa uu yidhi alladii yatakhallaa fii ariiqi nnaasi aw fii dillihim waa qofka waddada iyo harhka ku saxaroonaya dadku berigii hore intaana isku daadan dagaalada fitnada ah iyo faraaro aana imanin aad bay dhulkoo laxaadha iyo nadaafada iyo waxaa ugu dadaali jira laakiin qaxoontiyadii kadib waxaa soo batay dadku inay baca ku waxeeyaan soo ma oo dabeetana dariiqa lagu tuuro oo qof xaragoonayo oo soo saliidaysta oo gurigii subaxdii ka baxoo shaqo tegaya aan ku joogsado isaga iyo intii ka ag dhoweydba ay u baahdaan maxay biyo badan iyo saabuun waa dhibaato runtii dhacday dhib baa kasoo kordha meesha ama kaadiyoona xashiishahoo la sido oo buuxa oo wax badanoo uraya ay ku jiraanuun subaxdii lagu arko isagoo isdaba daadsan shaarica oo qofku gurigiisana uu ka fikiro wadada hortiisana aanu ka fikiraynin waa dhib wey lagu kari waayo dowladdii hoose intay haantaa u dhigtay waarbalkuri wuu kusoo dhawaanaya dabeetana agtiisu dhigaya agtiisunbuu dhigaya qofka marka hadduu qofku ogaan lahaa nacdashan waxyaabaha nacdasha keena inay yihiin iyo nadaafadan inay waajibta iyo arrimahan in la yeelaa inay xaaraan tahay ticisteeda kuma hadlaynayaba waa kuwaasoo balgaaladu baalku wa qof duufka maradaa yar uu iska marinaya ama baakidkaa yare uu siito ayaanu shaarica dhigi karayn dadka inoo yimaadeen meelaha ka soo xagaabaxaa waxaad arkaysaa qofku isagoo leh halkeen talo dhasbinkii miya halkeen ku ridaa saa uu yaro daydeeya mogta war meeshan dhasbinna lama ege shaaricaa lagu tuuraayo marka qofkii tarbiya ayuu ku qaatay dhowr jeer baa laga nixiyey isagoo meel waraaq ku tuuray ama baakid oo la yidhi qaado alaabtan eeday kaa dhacday fadlan waa la arkaya inay xashiishta lakiin waa loo quusinaya alaabtan eeday kaa dhacdae qaadoo sii xamaaladaa la leeyahy dabeetana wuu khajilay oo uu naxay digniin buu qaatay markaa hadduu tan ogaan lahaa qofku waa arrin weyn wey arrin weyn wey markaynu leenahay dadka dhismihiisa halagu dadaalo waa taa wey dadka inta la leeyahay horumar kada wa kada lacag ha heleen warshada loo sameeyo waxaasoo dhame iyagoo waxaasoo dhan haystay haddana wareersan yihin oo inaan garaabadooda iyo haashkooda iyo waxooda aynaan ka baxayn aynaan ka dhammaanayn waaya xadiidkaas saxiixa la sheegay mid walbana dee xadiidkiisu xagga hoosuu kuugu qoran yahay wathuqbi godka in lagu kaajaana ma banaana godka dhulka ilaahay wuu bataye inaad god yaroo daloola aada la eegato dhulka ka qodan iyaduna ma wanaagsana ma wanaagsana abi daawuud baa wariyey nahaa rasuulu llaahi an yubaala fi lxijr fi ljuxri wa huwa thuqbu fi lard waa suuragal in bahal arrin markaa iyaduna la xidhiidho ee caafimaad ahaan caafimaadka qofka waxaa suuragala in bahal ka soo boodo caburo way dhacdaa dabeetana qofkii kaadidii ay ku dulduusho ama mas ka soo boodo uu qaniino waxaa kaloo dhici karaa injin ku jiro dabeetana uu galo oo goodhow marka laga shiro uu yidhaahdo aqalka iyagiibuu ku kaajay marka oo ruuxdiisa uu dhibo marka dhibaatadu meesha ma banaana khalqiga ilaahay marka la dhibo dee waxuunbaa ka yimaado qof cunaa la qabtay le weeye walaa yatakallamu ma hadlayo cala albawli waalqaa'id qofku wakhtiga uu saxarada iyo kaadiya suuliga ku jiro ma hadlayo bal erabta wanaagsane laguu sheegaye muslim baa wariyey ibnu cumar baa laga wariyey ana rajulan mara warasuulu llahi yabuul fasallama calayhi falam yarudda calayh nin baa nebiga soo maray isagoo nebigu xaajadiisa gudanaya halkaa ku kaajaya ila bashar buu ahaaye malaa'ig muu ahayne kolkaasaa dabadeedna macnaa dadka waxaynu leenaytaa dadka qaar oo jibaysan ayaa laga yaabaa nebiga kaadiis iyo wixiisa maxaa laga in laga sheeg sheego maxay edaba ku jira waxaan oo dhami waa tusaale oo nebigu tusaale ahaa kaana namuudajan waa basharka tusaale u ahaa ilahay baa rasuulan minhum baa ilahay u dhaha rasuul iyaga kamida baanu soo dirnay macnaha waa bashar la doonayo inuu koobi dadka ay wax ka koobi garayaana tusaale u noqdo example ah diinta iyo dhaqanka iyo sharciga iyo waxo marka isagoo nebigu kaajayuu nin soo maro markaasuu salaamo lamu hadalba kamuu qaadinba ila waa mashquulsan yahay xadiid kale oo marka abi saciid uu warinayaa waxa uu nebigaan maqlay isagoo leh laa yakhruju rajulaani yadribaani alghaa'ib kaashifayni can cawratihima yataxadataani faina allaha caza wajal yamqutu calaa dalik war labada qof intay suuliga tagaan oy faydfaytaan yay dabeetana sheekaysanin waayo ilaahay taa uu ka cadhoonaya laba qof oo tuuladay ku socdaan ama bannaan bay marayaan markaasaa midbageed dugsi buu fadhiisanayaa sheekadoodiiba halkii kasii socota maxay tahay waxaas ama laba suuliyo isku xigay ku jiraan oo aqal dhexdiiya ama garoon dhexdiiya way iska sheekaysanayaan sheekadiina way sii wadaan maya hal mar unbaa la jawaabi karaa markaas waa marka xaaladu adagta ee ama cid wax hadaysa ama qof khatar ku sugan uu qofku leeyahay alaabta tuuga ka qabta ama hebel baa ka dhacaya godka eg halkaa ku dhacaya ilmaha yar hala qabto dabka halaga qabto xaaladii khatar badan mooyaane wakhtiganoo kale ilaahay waa ka cadhoodaa buu xadiidkaasi leeyahay nebiguna salaantii faralka ahaydba ma qaadinba adabta wanaagsani waa taa wakhtigu qofku maydhanayo suuriga gala maya warku waa dhammaaday midda kale malaa'ig baa wax naga qorayso ina weheliso wakhtiyadaa inaga hadha markuu qofku xaaskiisa u galmoonayo iyo markuu suuriga ku jiro malaa'igtu way kaa hadhaysa bal waaya haddii aad duryanto oo aad dhurantood hadasho malaggiiso idinkaa madaxa isla dhacay isaguna oberationkiisu wuxu ahaa ka joog qorna w amarku u ahaa wakhtiganoo kalena wuu kaa hadhaya adna waa waxanaad samaysay marka waa dhibtay malaa'igtii ilahay baa dhibtay waxyaabaa ilahay ka cadhaysini wey walaa yatakalamu cala albawli waalqaa'id walaa yastaqbilu ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxana ma qaabilayo walaa yastadbiruhumaa dabadana uma jeedinayo qoraxda iyo dayax dee adduunyada isku mid maahee dadka qaarkood xagga qiblada ayay uga soo baxaan oo ay uga dhacaan oo way isugu toosan yihiin labadu soo maa dadka dee galbeedka xigoo kale qiblada dadka qaarna waaba sideennan iyo reer madiina dee oo qolana koonfur ka xigto qolana waqooyi qoraxda iyo dayaxu halka ay ka soo baxayaanay ka dhacayaan dee waa iyaduna waa bariya galbeed oo qibladii way isweydaarsan yihin marka waa halkuu ninkii soomaaliga ahaa kitaabka dhagaystay shaaficiyada uu ka yidhi warduul culimo qastaanu nahayoo afarta jiha midna ha u talajinina baa layidhi halkan ay ka soo baxday ka inkasta oo aanu isaga laftiisu dee nin marmarsoonayunbuu malaha ahaaye dee jihooyinku afarna waa asal afarna waa farac soo maa afar jihoo asalah iyo afar jihoo farac ahoo ayaa ka hoos jira dee haddii hawd la yidhi galbeedna la yidhi dee galbeed hawdna wuu jiraa oo musalla maaha haddii bari la yidhi hawdna la yidhi dee bari hawd baa jira afar jihoo faracaa jira dabcan saa dee taqaaniin marka taaba uu heli kari lahaaye laakiin wadaada caarid buu ahaa cumuuman markaynu soo uruurino masaladani waa daciif oo lama cuskanayo masaladaa bariya galbeed inaan lala qaabili karin oo loo daba jeedin iyadu madhabtu waa meelahay daciif ku tain la qaadanayn sida dee imaamu nawowi majmuuca uu ku sheegay wuxuu ihi xadiid baa loo cuskaday masaladanoo waxa uu ihi ana alxadiida almustanasa bihi fi hada daciifun bal huwa bailun waa baailba xadiidkaasi buu leeyay imaamu nawowi oo minhaajka qorayo dee aclaamta ka mid a madhabta midda kale dee xadiidkii waxaynu soo marnay walaakin shariquu aw qaribuu xadiidku wuxuu leeyay bari iyo galbeed dee dabcan madiinana waxaad ogsoon tahay qofku markuu joogo barigiis iyo galbeedkiisu waa xag waa sideenoo kale un dee ile dhinaca kale umaynu ka taagan iyo dhinaca ka joogaan mooye kale oo halka qoraxdu ay ka soo baxday halka ka dhacdaa iyaga waa barigooda iyo galbeedkooda un dee reer madiina isna waa kan nebiguna la bari iyo galbeed marka midka la diiday waa qiblada uune qoraxda iyo dayaxa ma ahaa marka cidina isma qasine ninka isagu isqasaya unbaa arrinkiisu uu gaar yahay marka masaladaynu caawa qaadanay waxa weeye qofku siduu istijoonayo muslimkaahi aadaabta laga doonayay anshaxa fiican iyo nusuusta kusoo arooray waysada iyo sunnayaasheeda iyo waxyaabaha faralkeeda wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم شيخ محمد waxaad noo kala macnaysaa ereyada halkan ku qoran sida daahir mudahir iyo dahuur
daahir iyo dahuur iyo mutahir waxa weeyaan daahir dee hore aynu usoo sheegno waa biyo jiri kara inay nadiif yihiin mutahirkuna waa kuwa wax nadiifinaya dahuurkuna waa mastarkiiyo waa isnadiifinta lafteedii waa mustalaxaadka erayadii ku jiray kitaabka fiqiga hawe laba su-aalood oo kale oo iyagu aan cashar xidhiir lahayn ee waxaa dhacdaa dadka qaarkood had iyo jeeraale markaay masaajidka soo galaan in ay gashan yihiin dhar ay xagga dambe wax kaga qoran yihiin sida xayeysiiska sigaarka iyo waxyaabo kale oo lamid a taasina waxay ku keentaa qofka ka dambeeya qofkaasi tukanaya inuu ku salaatu sahwiyo oo uu waxaa ninka ku qoranun uu akhriyo su-aasha labaadna aan raaciyabee dadka qaar baa marka ay masaajidka soo galaan iyada oo imaamku uu rukuucsan yahay iyaguna markay soo taagaan hal rukuuc hal takbiir oo keliya rukuucdii kula xidha macnaha intay hal keli hal mar keliya takbiirtaan ayuunbay dabeetana salaadii saa ku galaan qoladaana salaadoodu sax ma tahay horta kolley bismillaah dee waktiguna wuu iska yaryahay kitaabkuna baab walba wuu mari doonaa baabu salaadna wuu soo socdaa marka wuxuunan jeclaan lahaa kolba baabkaynu marayno inuu su-aaluhu ku yimaadaan iyo kitaabka waxyaabay adag leanna su-aal kasta laga bixi maayo marka tan la xidhiidha qofkan dhabarkiisa wax ku qoran yihiin ka ku qoran kusoo qortay dhabarkana uma fiicna inuu dharka noocaasa wax ku qorqoran yihiin xidho hadduu ka maarmi waana waan wax ka dulgashadaa